qaramada midoobey ayaa shaaca ka qaaday dowladda israa'iil iyo ururka xamaas inay aqbaleen xabajoojin bani aadamnimo oo soconaysa laba iyo toddobaatan saacadood taasoo bilaabanaysa maanta oo jimco ah qaramada midoobey ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda israa'iil iyo falastiiniyiinta in wadahadal ay ku geli doonaan magaaladan qaahira ee dalka masar bayaan si wadajira ay usoo wada saareen xogayaha guud ee qaramada midoobey masar bankimuun iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka masar john kerry ayaa loogu baaqay labada dhinac waa falastiin iyo israa'iil inay isxakameeyaan inta ay soconayso xabadjoojinta bani aadamnimo warmurtiyeedka ayaa lagu caddeeyey cutubyada ciidamada israa'il inay ku sugnaanayaan meelaha ay haatan joogaan inta ay socoto xabajoojinta bani aadamnimo taasoo macnaheed uu yahay in milatariga israa'iil aysan ka bixi doonin meelaha ay ka qabsadeen dhulka marinka ghaza ee reer falastiin wararka ka soo baxaya dhinaca xafiiska xukuumadda israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegaya in dowladda israa'iil ay aqbashay xabajoojinta insaaniyadda ahi sidoo kale afhayeen u hadlay xarakada xamaas ee reer falastiin ayaa sheegay in kooxaha waxaiska cabinta guud ahaan ay aqbaleen xabajoojinta soconaysa laba-iyo toddobaatan saacadood usaame xamdaan madaxa xafiiska xiriirka caalamiga ee ururka xamaas oo la hadlayay tv-ga aljaziira ayaa yidhi kooxaha waxaiska cabinta way kulmeen wayna ka wada doodeen mowduucani waxayna guddoon ku gaareen inay aqbalaan xabajoojinta dhinaca bani aadamnimada ee soconaysa laba-iyo toddobaatanka saacadood sidaasi darteed annagu waan ilaalin doonaa xabajoojinta waa haddii aysan jebin israa'iil ayuu raaciyey hadalkiisa usaame xamdaan maalintii shalay ayay ahayd markii ay dhinteen in ka badan siddeetan qof oo falastiiniyiin ah kadib markii diyaaradaha israa'iil ay duqeeyeen qaybo ka mid ah marinka ghaza howlwadeennada caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegaya falastiiniyiinta geeriyootee tan iyo markii uu bilowday dagaalka israa'iil iyo xamaas inay kor u dhaafayaan kun iyo afar boqol oo qof oo u badan dad rayid ah xuseen saxnuuni v o a qaahira